جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afarta bisha ramadaan sanadka kun afar boqol toddobiy afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah howlgallo lagu naafeeyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bulshada muslimka ugu hambalyeysay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaad dhegaysan doontaan warbixin aanu idinkaga diyaarinay kelimad u jeediyey sheekh cali maxamuud raage xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya oo laba garab u kala jabay eedeen culusna u jeediyey aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golahaasi qodobada kale ee barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda ridada turkiga oo toddobaadkan xeebaha soomaaliya usoo dirtay markab laga leeyahay dalkaasi kaasi oo loogu talagalay boobka shidaalka ku jira badda soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee mudug oo soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaasi haddaba waxaad dhegaysan doontaan mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan oo kalimaad ka jeediyey xafladdaasi qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow dhegaysan doontaan hadduu alle idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka كم بث المدى عينا في سوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa howlgallo lagu naafeeyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo xuduudbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku dhagaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa marwaan moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyin kala duwan ayaa toddobaadkan dhacay haddii aan ku bilowno howlgallada ciidan ee mujaahidiintu fuliyeen ciidamada mujaahidiintu waxay laba howlgal ka fuliyeen dhulka xuduudbeenaadka ah kuwaasoo olala beegsaday askarta kufaarta kenya iyo kuwa murtadiinta howlgalka hore waxay ciidamada mujaahidiintu agaarka deegaanka sariiraha qarax kula beegsadeen askar kufaarta kenya ah oo lagu ahaa waxaana ku baktiyey laba askaro oo kufaarta kenya ah halka afar kale oo isla kufaarta kenya ahna ay ku dhaawacmeen howlgalka labaad oo kamin iyo qarax isugu jir waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay xuduudbeenaadka jubbada hoose iyo kenya gaari kooyal ah oo ay la socdeen murtadiinta ayuu qaraxu haleelay dhimashadu waa afar askari oo murtadiin ah dhaawacana waa siddeed askari oo murtadiin ah gubashadana waa gaari kooyal ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah qarax ka dhacay banaadir oo lala egtay fadhiisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin agaarka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah sidoo kale waxaa toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta howlgal ka fuliyeen gudaha degmada waajid ee wilaayada bokool kaasoo lagu dhaawacay askari murtad ah oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada dhanka baay waxay ciidamada mujaahidiinta qarax ka fuliyeen gudaha degmada qasax dheere kaasoo la egtay fadhiisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmadaasi waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga isla baay waxay toddobaadkan mujaahidiintu weerar culus ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ah u tiilay duleedka magaalada baydhabo waxaana howlgalkaasi barakaysan ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen laba qori oo aka afartan iyo toddoba ah iyo boshashkooda sidoo kale howlgallada toddobaadkan baa ka dhacay waxaa ka mid ah qarax mujaahidiintu la eegteen saldhigga booliiska degmada bardaale halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana jare khasaare soo gaaray cadowga qarax kale ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasoo lala beegsaday ciidamada etoobiyaanka ee ilaaliya garoonka magaalada baydhabo waxaana halkaasi ku dhintay laba askari oo saliibiyiin etoobiyaan ah halka saddex kalena ay dhaawacyo soo gaareen dhanka shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta toddobaadkan weerar la beegsadeen kolonyo ciidamo lug ah oo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka waday afaafka hore ee degmada janaale waxayna cadowga dagaal culus kadib dib ugu laabteen xeryaha ay ku leeyihiin janaale waxayna cadowga dagaal culus kadib dib ugu laabteen xeryaha ay ku leeyihiin janaale howlgalkaasi waxaa inta la hubiyey ku dhaawacmay ilaa laba askari oo kufaarta yuganda ahaa isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya afaafka hore ee duleedka degmada afgooye dhimashada waa laba askari oo murtadiin ahaa haddii aan halkaasi ugu gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta dhanka kale sida ay tabisay warbaahinta dalka turkiga dowladda turkiga ayaa si rasmi ah shaaca u qaaday in waxyaabaha dalkeeda uu ka soo amabaxay markab weyn oo ay leedahay turkiga kaasoo maalmaha soo socda ku soo wajahan xeebaha soomaaliya ujeedka imaanshaha markabkan ayaa ah inuu bilaabo boobka shidaalka ku jira xeebaha soomaaliya taasoo ay horey ugu saxiixday kooxda riddada soomaaliya dowladda turkiga ayaa sheegtay in markabkan uu yahay kii ugu horreeyey oo ay leedahay dowladda turkiga oo waddan ka baxsan turkiga u aaday inuu soo saaro shidaal turkiga ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuu sii kordhiyey duulaanka uu ku soo qaaday soomaaliya isagoona hadda quudaraynaya inuu boobo kheyraadka dhex eegaaga badda soomaaliya xilli xeebaha soomaaliya hadda ku sugan yihiin maraakiib dagaal kuwaasoo ilaalin doona markabka shidaalka boobaya ee dhowaan soo gaari doona xeebaha soomaaliya muddo laba sano ka hor ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ee turkiga u oggolaadeen inuu markab u soo diro xeebaha soomaaliya si uu u boobo kheyraadka shidaalka iyadoona kooxda riddada arrintaasi ay ku beddelatay dacmi militari oo ay ka hesho dowladda turkiga dhanka kale xildhibaanada riddada ayaa laba garab u kala jabay kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayay ku sheegeen in baarlamaanka uu u kala jabay laba garab waxay sheegeen in gudiyada golaha dawaaqiidda iyo mas-uuliyiinta ay kala irdoobeen ayna kala yeelanayaan kulamo iskhilaafsan xildhibaan xasan farimbi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khilaafka uu gaaray meel xun isagoo aadan madoobe ku eedeeyey inuu kala qeybiyo golaha dawaaqiidda islamarkaana uu lacago laaluush ah ka qaadanayo xasan guurguurti iyo xamse cabdibarre xildhibaanadan ayaa kulamo ku yeelanaya hotel kaabiga ku haya garoonka diyaaradaha muqdisho waxayna ku guudiyeen inay samayn doonaan gudoon cusub haddii aadan madoobe uu sii wado ansixinta wax kabeddelka dastuurka kooxta riidada soomaaliya dhacdooyinkii toddobaadkanna waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka cabdirqani iyo qaybaha ka haray barnaamijka raadraaca toddobaadka aad baad u mahadsantahay marwaan فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا waa hagaag xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimka ugu hambalyeysay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan haddaba waxaad kusoo dhowaataan warbixin aanu idinkaga diyaarinay kelimad uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambalyeysay dadka muslimiinta bilashada bisha khayrka badan ee ramadaan kelimad la dhegaysan karo ku dhowaad labaatan daqiiqo oo uu xala jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda muslimiinta ugu tahniyadeeyey bilashada bishan khayrka badan ee ramadaan waxaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ugu tahniyadaynaynaa bilashada ramadaanka maxaa yeelay waa bishii khayrka iyo hanuunka waa bishii soonka iyo qiyaamka waa bishii qur-aanka iyo jihaadka waa bishii sadaqada iyo ixsaanka waa bishii dadaalka iyo ducada waxaa la furaa albaabada jannada waxaana la xiraa albaabada naarta waxaa la xabisaa shayaadiinta kuwooda ugu daran waana bil uu ku jiro habeen ka khayr badan kun bilood ciddii khayrkeeda ka qadana waa cid khayr oo dhan laga xarimay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innaa ansalnaahu fii leylati alqadr wamaa adraaka maa leylatu alqadr leylatu alqadri khayrun min alfi shahr sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo hadal qaaday xaaladda adag ee ka jirta dalka iyo abaaraha saameeyey dadka iyo duunyada isagoo dadka muslimiinta ku booriyey inay sameeyaan iskaashi dhexdooda ah waxaa dhanka kale uu isiltaa ku sameeyey sheekha howlaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee isugu jira biidhaaminta iyo raashin qaybinta ay ka wadaan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya guddiga gurmadka abaaraha ee ay mujaahidiintu dhowaan dhidibada u taageen shaqadiisana durbo bilaabay wuxuu muujiyey dadaal degdeg ah oo loogu samafarayo dadka ay abaartu saamaysay waxaa socda biyo dhaamin raashin qaybin iyo adeegyo kale oo aasaasi ah oo ay kumannaan qoys ka faa'iidaysteen waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada guddiga gurmadka abaaraha ee ku kala baahsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo habeen iyo maalin u taagan u khidmaynta walaalahooda muslimiinta ah ee tabaallaysan waxaan idin leennahay sii laba jibaara juhdigiinna ku fara adayga nidaamka markaad wax qaybinaysaan waa yeelka iyo dadka jilicsan u dhaamiya biyaha raashinkana u xamaala caafimaadkoodana xil weyn iska saara maadaama xilliyada abaaruhu jiraan xanuunna dilaaci karaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun wa qaala tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man kaana fii xaajati akhiih kaana allaahu fii xaajatih wa qaala sala allahu calayhi wasalam assaaci cala alarmalati waalmiskiini kaalmujaahidi fii sabiili illaah aw ilqaa'imi alleyla asaa'imi annahaar muttafaqu calayh sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere waxa uu kelmaddiisa ku soo hadalqaaday islamarkaana uu ku soo bandhigay istishaadka allah shahaadadiisa ha ka aqbalee mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abuu usaama oo ku shahiday duqeyn diyaaradeed oo cadowguu ka geystay duleedka degmada bu'aale waxa uu sheegay sheekha in mujaahidiintu ay sii kordhin doonaan howlaha loogu gurmanayo dadka muslimiinta saamaynna aysan yeelan doonin duqeymaha maraykanka taasina waa midda keentay in salibiyiinta maraykanka duqayn diyaaradeed ugu beegsadaan mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abuu usaama shahaadadiisa allah ka aqbalee sheekhu muddadii uu guddiga gurmadka hoggaaminayey wuxuu ka shaqaynayey iskudubaridka gargaar deg deg ah oo la gaarsiiyo dadka nugul saliibiyuuntuna waxay beegsigiisa ku doonayeen inay ku kala dhantaalaan gurmadka dadkeenna muslimiinta ah ee abaaraysan allah ayaana subxaanahu wa tacaala horey inoogu sheegay inaysan marnamo jeclaanaynin inaan khayr iyo horumar ku sugnaanno qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo weerarrada wuxuushnimo ee noocan ah ma joojin doonaan gurmadka socda taas cagsigeedana waxaan sii xoojin doonnaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala go'aankeenna ah inaan sii labalaabno dadaalka aan ku caawinayno dadkeenna tabaallaysan waxaan halkan ka bogaadinayaa haleeyada mujaahidiinta oo u dhabar adeegay shirqoollada cadowga tusayna in wilaayadka islaamiga aysan ahayn meel lagu soo degdegi karo waxaan ku leennahay walaalaheen mujaahidiinta jazaakumullaahu khayran وbaarak allah fii sacyikm وtaqabala shuhadaءakum وcaafa jarxaakum ugu dambeyn afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si guud ugu baaqay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay isgarab qabtaan inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan islamarkaana kan wax haysta uu saacido kan aan waxba haysan waxaan ku baaqaynaa si guud in dadka masaakiinta ah la garab qabto gaar ahaan bishaan noo bilatay ee ramadaan derisku waa inay iska warqabaan isna caawiyaan nebi moxamed salawaatuullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa kan ugu deeqsan dadka iyadoo ay sidays tahana waxaa deeqdiisu sii badnayd oo sii labalaabi jiray marka uu ramadaan yimaado waxaa loo baahan yahay in bulshadu isku xirraato qaraabada la xidhiiriyo oo qofba qofka uu dhaamo uu garab qabto sidoo kale walaalayaal aan ku dadaalno cibaadada oo aan ka faa'iidaysanno bisha iyo fadligeeda ramadaan yuusan nagu dhaafin hurdo iyo caajis waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuuna waafajiyo ka faa'iidaysiga bishan waxaan si gaar ah muslimiinta ugu boorinaynaa ducada si uu allah subxaana wa tacaala jiilaalka iyo abaarta nooga dulqaado gaarada jabkeeda iyo halaaggeedana uu allah subxaana wa tacaala noogu soo dedejiyo allaahuma innaa nas'aluka alikhlaasa fi alqowli waalcamal allaahuma ansur ilmustadcafiina min almu'miniina fii kulli makaan allaahuma kun lahum waliyan wa nasiira wa muciinan wa dahiira allaahuma waaddir dawaa'ira asuu'i calaa caduwika wa caduwihim اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والفت ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبذ لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبث لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا جف الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan iyo wilaayada mudug wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaasi waxaad dhegaysan doontaan mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan oo kalimaad ka jeediyay xafladaasi waxaana sanadkan tartanka loo qabtay madaarista ka furan degmooyinka xaradheere iyo jowle ee wilaayada mudug munaasabadii lagu soo gebagabeynayay waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا الله تبارك وتعالى أن مدلننا نسوا فجيي مانتي إن أن قيب كنا قلنا قب جو كنا قلنا مانتي أو لغو ترتم أيو كلام الله أيضا عدوغا قال هذا إيه مرتدين تو أي كباه وقشتين وقت بدن قليين قرش بدن قليين إن إلهي كتاب كيسو وانشقينين ay baabi'iyaan meel bannaan ka dhigaan fasaadiyaan qur-aanka iyo ehelkiisa in ma og tahay maantay la helo labada gacnood midna kitaabka ilaahay lagu qabto lagu akhriyo midna saxafta lagu qaato aan joogno maanta in lagu tartamahayo qur-aanka kariimka ah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin allah baan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan hadday noqon lahayd macallimiintii juhdiga bixiyey oo soo diyaariyey ardada tan maanta aad arkaysaan halkan tartankii runtii cajiibka lahaa ee ka dhacay labada muxaafadood ee jowlo iyo xarar dheere ka kala socday waxaan leenahay wakhtigiina allah barakeeyo sidaas lamida waalideyntii waalidiintii ayaguna ardada tarbiyadeeda iyo barbaarinteeda iyo agaasinkeeda iyo soo diriddeeda runtii qaybta weyn ku lahaa ayagana sidaasoo kale waxaan leenahay jazaakum allahu khayran owlaaddiinna baariyaal allahin kaga dhigo wixii aad doonayseen ee aad dadaalkeeda hayseen waxaan leenahay owlaaddiinna ka hela oo allah inka waafajiyo inay baariyaan inay noqdaan diinka ku dadaalaan aad ku soo barbaariseen jazaakum allahu khayran waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale degmooyinka naga maqan insha allahu tacaalaa inay ka soo qayb galaan oo maantay laba degmaay ka qayb noqotay oo nasiib u heshay degmooyinka kale ee walaayada mudug ka maqan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan biidni illahi tacaala ilaahayna waa weydiisanaynaa inuu cadowga ku fadhiya dadka muslimiinta ah inuu ka dulqaado oo dadku ay xor u noqdaan diinkooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda inay ilaashadaan inay xor u noqdaan insha allahu tacaala waa rajaynaynaa marka jazaakum allahu khayran dhammaan aan dadaalno wajazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم mid ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada mudug ayaa isna halkaasi kelimad ka jeediyey ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiin ah isagoo kaana keenay xafladdan qiimaha badan ee qur-aanka kariimka ah kalaamkii ilaahay xifdigiisa iyo tartankiisa iyo musaabaqadiisa ee lagu soo qatimayo isagoo kaana keenay ardada maanta tatarka loo qabtay tobanka jus ama shan iyo tobanka ku tartamaysay waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xifdiga u siyaadiyo waktigan waktigiisa kalena soddonka kuwii ku tartami lahaa allah ka dhigo macallimiintii juhdiga ku soo bixiday iyo dhammaan intii ku dadaashay oo waalidiintii ay ka mid yihiinna waxaan leeyahay ilaahay miisaankiisa xasanaadka idiin saaro lejnada musaabaqada ee warbixintana siisay iyaguna soo diyaariyey cardiganna waxaan leeyahay sidoo kale ilaahay ajir iyo xasanaad aan la koobi karin idinka siiyo intaasi kadib waxaa halkaasi shirib ka jeediyey mid ka mid ah abwaanada wilaayadaasi qur-aanka qofkii loo qoore ka qalin jeebiisa qurxon ka qalin jeebiisa qurxon kaf loo sexe qiraa'ada qof loo seexe qalqalaala bara qurxon qalqalaala bara qurxon intaan soo sheegna waxayna ku qurxoon yihiin qur-aanku qiyaamohow ku qool fuura qiyaamohow ku qool fuura qiyaamohow ku qool fuura
ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijadii tartanka qur-aanka kariimka ah ee ka dhacay wilaayada mudug waayahay jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa inaan gebagabaysanno musaabaqadii inoo soo socotay in sha allahu tacaala waxaan rabaa labada degmo oo ka qayb galay tartanka gobolka waxa weeyaan degmada xarar dheere fataxaha allah ilaahay ha furo oo cadowga islaamka ee meesha fadhiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dulleeyo meesha ha ka saaro ummaddii waa nooshahay guryaha iyo dhagaxaanta inay gaaladu ay ku jirtana wax badan waa soo kordhin weyday iyo degmada jawlo oo tamkiin iyo nasri uu ka jiro jazaakum allahu khayran shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ayaa lagu tartamay labadan degmo waxaan rabaa inaan u yeero ardayda qayb walba ama qismi walba waxaan ka soo qaadi doonaa insha allahu tacaala saddex arday ayay guddigu farsamadu ay ka soo saareen oo insha allahu tacaala abaalmarino ka kooban in la guddoonsiiyo la rabo ardayda soo hartayna dhammaantood waa guulaysteen waana guulaysateen qaybta shan iyo tobanka juskaalinta koowaad waxaa galay gabadha la yidhahda nastaaxa cali muxamed oo ka socota madrasadda cabdulaahi bnu mascuud degmada jawlo bidarajad sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waxaa abaalmarin loo guddoonsiiyey marka koowaad misxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad la socota ayaa marka hore la guddoonsiinaya marka labaadna waxaa la guddoonsiinayaa lacag gaaraysa toddobaatan dollar ardayga kaalinta labaad ka galay shan iyo tobanka juz waa gabadha layidhaha asmaa cabdishakuur ciise waxay ka socotaa dugsiga khaalid bin waliid ee degmada xardheere darajadeedu tahay sagaashan iyo shan dhibcood kow marka koowaad misxafka qur-aanka kariimka ah ee shariifka ah hadiyad qaali ahoo la socota marka labaadna waxaa la guddoonsiiyey konton dollar oo abaalmarin ah kaalinta saddexaad ee shan iyo tobanka juz waxaa galay wiilka la yidhaahda bakar nuur cabdiraxmaan madrasadiisu tahay khaalid binu weliid wuxuu ku guulaystay misxafka qur-aanka kariimka ah hadiyad kale oo qiimo badan iyo abaalmarin gaaraysa afartan dollar oo lacag ah qismiga labaad ee tobanka jus ku tartamayey faa'iska koowaad bakar warsame maxamuud madrasadiisuna ay tahay khaalid binu weliid waxaa la guddoonsiiyey misxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad waxaa kaloo la guddoonsiiyey konton dollar oo abaalmarin ah kaalinta labaad ee tobanka jus waxaa galay gabadha la yidhaahdo salma cilmi xaashi madarasadeedu ay tahay khaalid binu weliid degmada xardheere waxaa la guddoonsiiyey misxafka qur'aanka kariimka ah iyo hadiyad kale oo qaali ah iyo afartan dollar oo lacag ah waxaan u yeerayaa kaalinta saddexaad ee tobanka jus waxaa galay ardayga la yidhaahdo cabdisamad maxamed warsame madrasadiisu tahay khaalid bun weliid waxaa ku guulaystay misxafka qur'aanka kariimka hadiyad kale waxaa intaa u dheer oo wilaayadu ku abaalmarisay soddon dollar oo lacag ah والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag guntii iyo gebagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiisela aad ku dhagaysateen ayaan isla soo gaarnay intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد